فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga alfurqaan insha allah qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax ka dhacay meel kaabiga ku haysa xarunta baarlamaanka federaalka ah ee magaalada muqdisho islamarkaasina lagu laayay qaar ka mid ah ilaalada xarunta weerar lagu qaaday askar ku sugnaa duleedka magaalada baydhabo guddoomiyihii raaskambooni ee maamulka jubbaland iyo askar kenyaati ah oo qarax lagu dilay madaafiic lagu garaacay ciidamada jannaale jooga xarakada shabaabul mujaahidiin oo qabatay kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayey jihaadka bariga afrika bayaan iyo fadwo laga soo saaray ayaannu idiin haynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha allah waraysi ku saabsan cadowtooyada ka dhexaysa itoobiya iyo soomaaliya u diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag qarax ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo lala eegtay ciidamo ilaalo u ahaa xarunta baarlamaanka federaalka ah qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay goob ciidamadu ay dhoobnaayeen waxaana la sheegayaa ugu yaraantii sagaal askari halkaa in ay ku dhinteen afar iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen waxaa suuragal ah in askarta dhaawacanta qaarkood ay dib ka dhinteen gaari uu kaxaynayey naftii hore ka tirsanaa xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bartanka u galay ciidamada qarax weyn ayaana mar qura lagu baraarugay holac iyo uuro ayaa isqabsaday magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa si weyn looga maqlayay qaraxaasi ciidamada dowladda federaalka ee ka badbaada qaraxa ayaa anfariiray ka gadaalna waxay jihooyin kala duwan u rideen rasaas durbadiiba waxaa la xiray waddada marta halka qarax uu ka dhacay iyo waddooyin kale intaba xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan waxaa xusid mudan in horey muqdisho ay uga dhaceen qaraxyo badan oo lagu laayay ciidamo iyo saraakiil iyo xubno sarsare oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah weerar ayaa waxaa lagu qaaday ciidamo ku sugnaa duleedka magaalada baydhabo weerar ayaa saaka ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay kula jarmaadeen ciidamo ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo daynunay oo dhanka bari ilaa iyo labaatamiyo kilomitir ka jira magaalada baydhabo waxaa la sheegayaa in halkaasi lagala wareegay ciidamada maamulka koonfur galbeed khasaaro dhimasho iyo dhaawaclena waa la gaarsiiyey ciidamo firxaday ayaa la sheegayaa in iyagana dhabaha loo galay islamarkaasina qarax lala eegtay madaafiic ayaa saaka waxaa lagu garaacay ciidamada ku sugan jannaale halkaasi waxaa ku sugan ciidamada shisheeye qaarkood gaar ahaana kuwa uganda iyo kuwa dowladda federaalka ah ilaa iyo afartan madfac ayaa la sheegay in lala dhacay goobo ciidamadu ay ku sugnaayeen madaafiicdaasi ayaa la aaminsanya in ciidamada ay khasaare u geysteen shalay ayay ahayd markii ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah diyaarad ay ku daabuleen dhimasho iyo dhaawac ka dhashay doqayn habeen hore loo geystay madaafiic fara badan ayaa lagu garaacay habeen hore halka ay ciidamadu ku sugnaayeen janaale oo ka mid ahayd meelaha shareecada islaamka lagu xukumo ayay dhowaan duulaan ku qabsadeen maraykanka iyo ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ah laakiinse iyaguna ma nabadgelin oo waxay la kulmeen weerar isdabajoog ah guddoomiyihii deegaanka raaskambooni ee maamulka iyo ciidamo asaga ilaalo u ahaa iyo kuwa kenyaati ah ayaa maanta qarax lala beegsaday waxaa la sheegay qaraxu inuu ka dhacay meel u dhow sohdin beenaadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya guddoomiyaha raaskambooni iyo saddex ciidamada asiga la socdo soomaalida ka mid ah ayaa dhintay waxaa sidoo kale dhintay afar kale oo kenyaati ah saddex kale oo kenyaati ah ayaa la xaqiijiyey in qaraxa ay ku dhaawacmeen فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag xarakada shabaabul mujaahidiin dhowaan waxay qabatay kulan wadatashi ah oo ku saabsan jihaadka bariga afrika shirka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin culamaauddiin odayaal dhaqameedyo iyo qaybaha kale ee bulshada qaarkood haddaba guddoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayaadka islaamiga ah nabadoon ibraahim ayaa waxa uu akhriyey bayaanka kulanka laga soo saaray waxaanuu yidhi bayaan ka soo baxay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga africa taariikh saddex iyo labaatan rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijriya qaala allahu tacaala waqaatil fii sabiili اllahi laa tukallafu ilaa nafsak waxarid lilmu'miniina casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila kadib muddo shan maalmood ah oo uu kulan ballaaran oo wadatashi ah u socday xubno kor u dhaafaya boqol oo kala mahalayay bulshada muslimka ah qeybaheeda kala duwan sida waxgaradka odayaasha dhaqanka culimada iyo hoggaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dhinacyadii ka soo qeyb galay si guud u qiimeeyeen marxaladda uu maanta marayo jihaadka ka socda bariga africa waxayna allah mahadiis aragti midaysan ka yeesheen dhammaan ajandayaashii laga wada hadlay shirka oo bilowday maalintii sabtida ee taariikhduna ahayd sagaal iyo toban rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijiriya kuna beeqaneyd saddex iyo toban maarso laba kun iyo labaatan waxaa lagu gurfeeyey marxaladda uu haatan marayo hardanka siyaasadeed ee ka taagan bariga africa duruufaha adag ee ay wajahayaan muslimiinta ku dhaqan gobolka tan diineed amni siyaasad dhaqaale caafimaad waxbarasho iyo jihaadka lagula jiro cadowga allah waxaa shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga africa intii uu socday warbixiino laga dhagaystay qeyb ka mid ah mas-uuliyiintii ka qeyb galay shirka kuwaasoo ka warbixiyey howlaha ay muslimiinta u hayaan falanqeyn iyo xog isweydaarsi kadib waxaa la isla meeldhigay qodobada soo socda kow in muslimiinta ku dhaqan mandiqada geeska africa ay wajahayaan duulaan uu cadowgu ku burburinayo diintooda dadnimadooda deegaankooda dhaqankooda iyo dhaqaalahooda labo in huwanta saliibiyadda ah ee kusoo duulay bariga africa ay sii xoojisay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta dagaalkaas oo ay hormuud ka tahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo kaashanaysa neto iyo amisom duulaanka lixaadsaday waxaa qeyb ka ah olole ballaaran oo lagu dhalan rogayo dhaqanka iyo akhlaaqda jiilka soo xanaqaadaya ee muslimiinta kaasoo duulaankan ka dhigay midkii ugu halista badnaa ee uu cadowgu kusoo qaaday muslimiinta ku dhaqan bariga africa afar waxaa duulaanka saliibiga ah barbar socda shirqoollo ay maleegayaan kooxo u nisba sheegta islaamka sharciyadna siya gumaystaha ummaddana ka marin xabaabiya xaqa una taagan hirgelinta himilooyinka cadowga iyo haqardaamada muslimiinta gabagabadii shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga africa ee uu qabanqaabadiisu lahaa maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan kow in mujaahidiintu ay sii xoojiyaan jihaadka farduceenka ee ay ku difaacayaan diinta dalka iyo dadka muslimiinta labo in si wada jir ah looga hortago dhammaan shirqoolada cadowgu usoo maleegayo muslimiinta ku dhaqan bariga africa lagana hor istaago gumaystaha boobka uu ku hayo khayraadkeena saddex in waxaa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamulada gaaladu ay ka dhiseen qeybo ka mid ah soomaaliya ay yihiin maamullo riddo ah diinta islaamkana ka baxay waajibna ay tahay in lala dagaalamo sida ku cad kitaabka allah iyo sunnaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mowqifkaasna waxay culimmada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ku xuseen fatwooyinkii soo baxay sanadihii kun afar boqol soddon iyo saddex kun afar boqol soddon iyo shan hijiriga ee ka kala dhacay baydhabo ceelasha biyaha iyo buuluburte waxayna culimmada ka soo qiib galay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika mar kale ta'kiidiyeen dhammaan qodobadii ka soo baxay shirarkaas oo ay ka mid tahay gaalnimada ay ku dhacday xukuumadda riddada ah iyo in qof kasta oo muslim ah waajib ku tahay burburinta nidaamkaas iyo garab istaagga jihaadka lagu doonayo in lagu soo celiyo shareecada islaamka afar in ay xaaraan tahay ka qayb qaadashada waxaa loogu yeero doorashada dimuqraadiga ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu doonayaan in ay ka qabsoonto deegaanada ay xoogga ku haystaan saliibiyiinta sida lagu faahfaahiyey fatwadii ka soo baxday culimmadii ka qayb gashay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga africa shan in laga hortago waxaa loogu yeero nidaamka federaal oo ah qorshe ujeeddadiisu tahay in lagu kala qoqobo dalka colaadii sokeeye lagu soo celiyo waddankana loogu gacangeliyo gumaystaha etoobiya iyo kenya lix in aada looga digtoonaado qulqulka gaalada etoobiyaanka ah ee soo galaya dalka tiro badan oo ka mid ahna ay saldhigteen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka halkaas oo ay ka wadaan dhibaatooyin saameeyey maqaasiidda shanta ah ee diinta islaamku ilaaliso toddobo in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada muslimiinta ah si ay qeyb uga noqdaan horeynta dhulalka muslimiinta difaaca khayraadkooda iyo unusriyeynta muslimiinta tabaalaysan dhanka kalena ay uga digtoonaadaan dabinada gaalada iyo murtadiinta siddeed in la ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan mujaahidiinta si wadajir ahna looga hortago qof waliba oo isku daya inuu kala dhantaalo midnimadaas sagaal in qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah ay ku walaaloobaan diinta islaamka kana fogaadaan wax kasta oo abuuri kara colaado sokeeye toban in maamulada wilaayaadka islaamiga ah ay sii horumariyaan adeegyada ay u hayaan bulshada muslimiinta sida amniga garsoorka waxbarashada iyo caafimaadka kow iyo toban in la ilaaliyo badqabka dhaqaalaha dadka muslimiinta ah iyo khayraadkooda islamarkaana la taageero lana dhiirigeliyo wax soo saarka dalka sida tacbashada beeraha dhaqashada xoolaha iyo maalgashiga laba iyo toban in si wada jir ah la ysaga kaashado ka hortagga xaaluufiinta lagu haayo dhirta iyo daaqa tallaabo adagna laga qaado dowladaha shirkadaha iyo shakhsiyaadka ku howlan xaalufiinta deegaanka saddex iyo toban kasoo qeybgalayaasha waxay caddeeyeen in wilaayaadka islaamiga ay qalcad adag u yihiin muslimiinta dhammaantood magana u ah qof kasta oo dhibane u ah dulmiga gaaladu ku hayso muslimiinta afar iyo toban waxaa bulshada muslimka ah loogu baaqayaa in ay ka digtoonaadaan cudurrada faafa ee ku soo badanaya dunida sida coronavirus iyo h i v aids taasoo ay faafinteedu kaalin laxaad leh ka qaadanayaan ciidamada saliibiga ah iyo dowladaha taageera ee gaalada ah ugu dambayntii kasoo qiibgalayaasha shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ka socda bariga africa waxay tacsi u dirayaan eheladooda muslimiinta ah ee dhibaatadu ka soo gaartay duqeymada maraykanku ka wado wilaayaadka islaamiga sidoo kale waxay u tacsiyeynayaan dadka muslimiinta ee ku nool dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya kuwaas oo dilal qorshaysan oo joogto ah kala kulmaya saliibiyiinta kenya waxay kaloo aada uga xun yihiin cadowtooyada guracan ee maamulka abiy axmed uu ku hayo muslimiinta ku nool ethoobiya taasoo ay ugu dambaysay masaajidadii lagu gubay gobolka amxaarada dhammaan xubnaha ka soo qiib galay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ka socda bariga africa waxay muslimiinta ku dhaqan bariga africa ugu baaqayaan in ay baraarugaan ayna dareemaan duufaanta cadowtooyo ee kusoo wajahan taariikhdu waxay inoo qeexaysaa in mandiqadani tahay dhul mar walba ay ku hardamaan muslimiinta iyo gaalada kuna loolamaan tawxiidka iyo shirkiga sidaa daraaddeed dadka muslimiinta ah waa in ay baraarug u yeeshaan qorshaha gaaladu la maagan tahay dareemaana mas-uuliyadda ka saaran difaaca diintooda iyo dalkooda una istaagaan sidii ay isaga dhicin lahaayeen gaalada daalimiinta ah ee duulaanka ku ah diintooda dadkooda iyo dalkooda wabilaahi tawfiiq walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
culimmadii diinta islaamka ee kulankaas ku saabsan jihaadka bariga africa ka qayb galay ayaa iyana wax ay soo saareen fadwo sheekh jaamac cabdisalaam oo culimmada ka mid ah ayaa waxa uu akhriyey fadwada ay soo saareen alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waxaan halkan ka akhrinaynaa bayaan ku saabsan shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka ee bariga africa iyo fatwadii culummada ee ka soo baxday shirweynahaasoo wakhtigii la qabtay uu ahaa sagaal iyo tobankii bisha rajab kun iyo afar boqol koob iyo afartankii qodobada culummadu ay niqaasheen oo ay go-aamada ka soo saareen waxa ay ka kooban yihiin shan qodob qodobka koowaad waxa weeye dastuurka wadciga gacan ku samayska ah iyo nidaamka federaaliga ah oo isku hal qodob wey qodobka labaad waxa weeye mowqifka sharciga ah ee sharcadu ay ka qabto waxaa lagu magacaabiyo xukuuma soomaaliya qodobka saddexaad waxa weeye doorashooyinka la sheegaya in laga qaban doono dalka soomaaliya xukumka uu leeyahay masalada afraad waxa weeye ama qodobka afraad culammadu ay ka niqaasheen alcawlama waxaa la yidhaahdo fii sharqi afriqiya midaynta dowladaha geeska africa oo hoos tagayo maxaanku yidhahdaa ri'aasada etoobiya shan qodobka shanaad oo la niqaashay waxaa weeye dafcu lcaduwi saa'il cadowga horarkaa in la iska dafciyo oo la iska reebo marka qodobka u soo horeeya waa dastuurka gacan ku samayskaa waxaad ogsoontihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu rasuulkiisa amray in uu ku xukumo ummaddiisa sharciga uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey nebigiisa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wa an ixkum beynahum bima anzala allah nebi allow ku xukum wixii ilaahay soo dejiyey ummadaada ku xukum walaa tattabic hawaa'ahum dadka hawadooda ha raacin gaal iyo muslim toogana wixii hawa ah hawaa'u naasa ha raacin waxdarhum ka digtoona waan yaftinuuka inay ku fidneeyaan oo kaa mataqaanaa leexiyaan can bacdi maa anzala allahu ilayka wixii ilaahay kugu soo dejiyey qaar ka mida inay kaa leexiyaan iska ilaali fa in tawallow hadday jeenstaanoo xukumka ilaahay ka jeenstaan soo maaha faclam waxaad ogaataa markaa annamaa yuriidu allahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim isagoo ilaahay isla siyaaqaa sii wada wuxuu leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun ma xukumka jaahiliyaday doonayaanin waman axsanu min allahi kumaa ka wanaag badan xukman min jihati alxukm xagga xukum ahaan marka la yidhaahda iyo garsoor yaa kaga wanaagsan ilaahay yaa kaga wanaagsan liqowmin yuuqinuun ciddii wax yaqiinanaysa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku caddeeyey xukumka uu soo dejiyey inuu cibaado yahay wax alla wixii xukuma xagga rabbi ka yimid oo awaamirtiisa waa cibaado wixii uu soo dejiyey wixii aan ahayn oo qaanuun iyo lagu dhaqmo ahayna waa kufri wey in ilxukmu ilaa lilah xukumka ma laha ilaa ilaah koomka iskale mooyaane cid kale xukum ma ridi karto wey ma samayn karto in ilxukmu ilaa lilah amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu wuxuuna amray inaydaan caabudin idaan isaga ahayn ilaah wuxuu yidhi mawduuca inagoo gebagabaynayna waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun fisqiga iyo gaalnimada noocaasi markaa dadka ay sida tooska ugu dhacayso usoo hoosgelahaya waa ilaa toddoba qolo baa la odhan karaa oo meeshaan hadda inoogu sugan qolada koowaad oo xukunkaas uu qabsanaya waxa weeye xaakimka isagu sharciga dejinaya ama nimankan maaragtay sharci dejiyaasha isku magacaabay ha noqdo ama xaakimka amray oo isagu sharcigaas in la dejiyo ama lagu dhaqmo oo loo doortay oo madaxweynaha ha noqdo sharci dejiyayaasha weeye qodobka koowaad kow qodobka labaad waxa weeye ninka isagu sharcigaa fulinayo xukumaya dadka ku xukumaya wixii ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn wuxuuna wuxuu qaanuun noqonayaa dabcan markii dadka isku si loogu xukumayo dembigaa qofkii gala kan damo imaan doona kii kasii horreeyey kullin halkaa nidaam baa la marinayaa awoodna waa loo isticmaalayayo ciidan fulinayo loo habeeyey iyo waxaasuu leeyahay iyo qaadi xukuma marka waa qaanuun wey kan saddexaad waxa weeye almutaxaakimu biikhtiyaarihi ninka isagu ikhtiyaarkiisa ugu xugum tegaya waa kan saddexaad wey kan afraad waxa weeye aladii yufadilu xukma dawaaqiit ninkaan mana xugum tegin ee mana dejin laakiin wuxuu leeyahay nidaamka dawaaquutiga ayaa ka wanaagsan kan islaamiga ah kan shanaad waa mucadi liaxkaami illahi wa xuduudihi oo wuxuu leeyahay sariqo iyo zine iyo waxaas maanta in la fuliyo iyo jaraa'imtaas wax dadka maaragtay in la ciqaabo maanta ma aha marka wuxuu soo geliyaa fatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfiruuna bibacdin qofka noocaas u fakerayahay kan lixaad waxa weeye almumtanicu can altaxaakum ilaa sharci illah qofka diidan inuu u xugum tago sharciga ilaahay ilaah wuxuu yidhi wayaquuluuna aamanaa billahi wa birasuuli wa adacna huma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalik ilaah baan rumaynay rasuulkaan rumaynay waa adeecnay bay leeyihiin haddana qayb ka mida waa jeensanaysaa min bacdi daalika harka go-aankoodii kadib way ka jeensanayaan xukumka ilaahay wamaa ulaa'ika bilmu'miniin buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala kuwaas mu'miniin maaha dayna ahayn maxay yihiin gaalay noqonaya qolada u dambayso toddobaad waxa weeye kullu man yukaafixu wa yudaaficu can ilmaxaakimi alwadciya qof kasta oo u halgamaya inuu difaaco maxaakimta gacankusamayska ah ee wadciga ah iyo xukaamteeda iyo arrimaheedu difaacaya iyo dowladaheeda wuxuu tahbiitinayaa oo xoojinayaa oo quweynayaa dowladdaas daaquutiga cilmaaniga siday u dhisnaan lahayd ama dimuqraadiyadda oo isla meeshii iyuu aad iyo aada ugu halgamaya qofka noocaasi marka hadduu rabo ciidan ha ahaado ama tujaariya ganacsada ha ahaado ama khasucamada ee dadka ee odayaasha salaadiinta ha ahaado qabaa-isha ama wuxuu rabo ha noqde qof kasta oo ka qeyb qaata sidii xukunkaas ku hirgeli lahaa daaquutiga ah ee dimuqraadiga ahi xukunka ayuu soo gelayaa gaalnimadaas way qabsanaysaa waxaa u daliila alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti wadaaquut ilaa aakhir alaaya dastuurka isaga ah ee wadciga ahi ee xukuumadda soomaalidu wuxuu leeyahay bunuud kufriya oo tiro badan gebigiisa isagoo gaalnimoa ayaa haddana waxaynu tilmaamaynaa bal qodoba halisi ah qodobada ugu daran waxaa ka mid ah taxliilu alxaraami wa taxriimu alxalaal xalaashiina in la xarimo xaaraamtiina la xalaaleeyo qawaaniinna la dejiyo ka soo horjeeda diinta islaamka ilaahay wuxuuna leeyahay marka ilaah uu ka hadlayo taxliilka iyo taxriim ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah xadiiska nebigaa marka aayadda sii caddaynaayo saxaabi cadiy ibnu xaatim la odhan jiray waa kii nebiga u yimid sala allahu alayhi wasalam isagoo qortiisa ay ka luulato silsiladii dahabka ahyadee mahalkii kirishhtadii oo dahaba markaasuu ku yidhi nebigu iska tuur waxaa qoorta kuugu jira oo watankaa sanamka qoorta kuu suran cunuq qoortaada ka bix wuxuu yidhi waan tuuray marka fa daraxtuhu waan tuuray buu yidhi wa qaala wuxuu yidhi waintahaytu ilayhi waxaa nebiga soo gaaray wa huwa yaqra'u isagoo akrinaya suurata baraa'a suuradda baraa'a la yidhaahdo fa qara'a wuxuu akhriyay haadihi laaya ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban min duunilah waa aayaddan hadda fasiraynay markaasaan waxaan yidhi rasuul allahu innaa lasnaa nacbuduhum annagu culimmada ma caabudno waa sidee faqaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam alaysa yuxarimuuna maa axalla allah xulummada ma waysan idiin xalin wixii ilaa idinka xarimay ma waysanse xarimin wuxuu rabbi idin xalaaleeyey waxaan yidhi buu yidhi balaa taas waa jirtaa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam fadalika cibaadatuhum masalada labaad ee qodobada waaweyn oo dastuurkan uu xambaarsan yahay ka mida khatarta waxaa ka mid a ibaaxat lilxaadi waalkufr qofku inuu diintuu rabo qaadan kara si toosa inay ugu qayaxan tahay oo ugu qoran tahay ugu qeexan tahay innaguna maxaanu haysanay man bedela diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa bedela hala dilo ilaahna qur-aanka muxuu ku yidhi waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii waxaan islaamka ahayn diin ka yeesha wax laga aqbalaya ma jirto dastoorka isaga ahay waxaa kale oo arrimihiisa waaweyn ka mid oo khatarta ah inuu si cad ay ugu qoran tahay nidaamka xukmiga fil bilaad inuu yahay nidaam alfederaali nidaamka federaaliga ahi nidaamka dowladda ay ku soconayso oo mataqaanaa inuu yahay oo rismiga ah waana nidaam naftigiisu kufriya oo mustawridah oo laga keenay dowladaha qarbiga ee gaalada kaasoo ilaahay wax xujaa uu usoo dejiyey iyo waxuu diinta calaqali leeyahay aan la arag mafaasid fara badan fara badanna way ka ratimaysaa waxaa la yidhaahdo federaaliga kow waxa weeye masaa-isha ka ratimayso khatarta annahu tashriicun min duuni illah horta waa sharci ilaahay kiisii aan ahayn oo dadka loo dejinayo wey wa xukmu bigayri maa anzala allah iyo wixii ilaahay uu soo dejiyey xukum khilaafsan wey laba waxa weeye annahu tafriiqun bayna almuslimiina baynu niri wa taqsiimun libilaadihim wa xarbun cala addiin alxaniif aladi dacaa ila alwaxdati walictisaam waactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu baa ilahayna dhahay halkaana waxaa laleeyahay reer hebelna halkaana xuduuddooda ku eg tahay reer hebel xaggay ku eg tahay ummaddii waa la kala qaybiyey awooddeedii waa la baaba'shay markaasaa waxaa la rabaa in loo taliyo qodobka saddexaad waxa weeye oo federaalka waxa la yidhaahdo balaayadiisa ka mid ah waa ixyaa'u nacaraati alqabaliya qaala tacaala yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum afar masaa-isha khadiirka ah oo ka ratimaysa qodob masalada ayadaa waxa weeye waxaa ku sugan ana fiihi tabaciyatu muslimiina lilkufaar inay daba sayn aan u noqono iyo tabac qaala rasuulu llahi sala llah alay slam man tashabaha biqowmin fahuwa minhum latattabicana sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuhu waa ki yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam qulnaa yaa rasuula allah alyahuudu wanasaara qaala faman haddaa yaa kale distoorkii intaas ayaa aynu kaga gudbaynaa haaniyan marka qodobka labaad ama masalada labaad ee culummadu ay ka niqaasheen waxaa weeye mowqifka shareecadu ay ka qabto xukuumadda soomaaliya ka maanta laga dhisay ma xukuuma islaamiyaa mase waa culummadu haddii ay eegeen arrintaas waxay u arkaan waxay ka soo saareen in ay tahay xukuumo riddaa nawaaqidda islaamka waxyaalaha diinta islaam qofka caqiidadiis burinayo oo ay gashay wax laga sheekayn kara maana wax tiradii ka bati weye bal waxaa la yidhaha laisku raacay in aysan jirin wax sharihi ilaa way isu nisbaysay marka haddaan qodob qodob u taabanno waxyaalaha maanta ay ku gaalowday xukuumadda ayadaa waa shirku tashriica kow tashriican ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn ay wax ku xukumaysa shirkiga noocaasa waa qodobka koowaad weeye ilaahay wuxuu leeyay am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam yaadan bihi illah qodobka labaad waxa weeye alxukmu bigayri ma anzala allah wataxakum ileyh alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila daaquut qodobka saddexaad waxa weeye adaacatu walinqiyaadu liawaamiri siliibiyiin dadka gaaladaas liibiyiinta kirishtaanka awaamirtoodii oo la adeecayo oo si toosa loo fulinayo bal dowladda dhan ba ay ku socoto awaamirtooda ilaahay baana wuxuu yidhi ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim dadka ridoobay oo gadaal uga noqday diintoodii dib uga noqday min bacdi maa tabayana lahum alhudaa hanuunkii markuu u caddaaday ashaydaanu sawala lahum wa amlaalahum daalika arrinkaasuna wuxuu ku sugnaaday biannahum qaaluu inay yidhaahdeen liladiina karihuu maa nazala allaahu kuwii karhay wixii ilaah soo dejiye waa yuhuud iyo nasaaradaasi inay ku yidhaahdeen sanudiicukum fii bacdi alamri arrimaha qaarkood waa idinku adeecaynaa wallahu yaclamu israarahum ilaahay baana sirtooda og imaam shanqiidi oo kale wuxuu leeyahay sanudiicukum fii bacdi alamri haddii diinta looga baxayo maxaad u malaynaysaa xaaladda maanta jirta oo ah sanudiicukum fii kulli lamri wax la arkaan ba idinku adeecaynaa bal idinku noo fadhiistay baa maanta jirta waxyaalaha qaar baan idinku adeecaynaa waagi horay ahayd maanta maba ahaba raabican masalada ay diinta kaga baxday xukuumaddu waa mudaaharatu lmushrikiin mushrikiintii oo dhabar loo noqdo oo la ayido xoog xoog loo noqdo qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda wanasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum ninkii idan ka mid oo ka weli yeesha macnaha la jaal noqda fa inahu minhum kaas iyagu ka mid yahay in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ibnu xasm imaamu ibnu xasm baa wuxuu yidhi wasaxa ana qowla allahi tacaala waman yatawalahu minkum fainahu minhum inamaa huwa calaa daahiri anahu kaafirun min jumlati lkufaar ayuu ka mid yahay wa hada xaqun laa yakhtalifu fiihi ithnaani min almuslimiin waayo qaab loo ta'wiiliyaba ma leh waman yatawalahu minkum ninkii idinka mid ee la jaal noqda ayagu ka mid yahay fa huwa kaafirun haddii la dhihi lahaa amay kufri duuna kufri tahay baa la dhihi lahaa laakiin waxaa damiirulqeybkaasaa lagu dhejiyey aan qaab loo ta'wiiliya lahayn iyaga unbuu ka mid yahay layidhi xukum ahaan iyo masiirkiisa damo aakhira iyo kulli isago bina'an calaa hadihi calaa haada falxukuumatu soomaaliya aayaadkaas oo dhan iyo masaa-ishaas o dhan iyadoo wax lagu dhisay culummadu waxay arkaan xukuumada xukuumatu soomaaliya inay tahay xukuumad kaafirada oo murtadaaho diintii ilaahay ka baxday khaarijatun can alislaami yajibu cala almuslimiina muslimiinta ay waajib ku tahay in la takfiiriyo wa bukduhaa in loo caroodo walbaraa'atu minhaa in laga beri noqdo wa muqaatalatuhaa in lala dagaalamo wa khalcuhaa in la siibo oo mataqaana calankeeda dhulka la dhigo walaa yajuusu lahum bixaalin atacaawunu macaha ummadda islaamka uma banaana qaabna in lagula tacaawuno in la difaaco oo ciidan loo noqdo oo maxaakim loo taa iskaba iskaba dhaafe wax tacaawuna in lala yeesho sharciga ilaahay kaba mid aha mawduucaasna intaas aan kaga gudubnay mawduuca saddexaad ee culummadu ay mataqaanaa ay naqaasheen waxa weeye xukmul intikhaabaat doorashooyinka xukumkooda doorashooyinkaas la maagan yahay ama la sheegayo in laga fulin doono dalka waxaa loo baahan yahay ama waxaa waajiba qof kastoo muslima waajib ku ah inuu ogaado inaysan bannaanayn sinaba aysan ku bannaanayn inuu mushaarako iyo ka qayb qaato intikhaabaadka dimuqraadiga ah waayo dimuqraadiya waa diin kufri ah oo gaalnimo sariixa ah sababtu waxa weeye macnaheedaa wuxuuba yahay sideedaba xukmu shacbi ama suldatu shacb ama tashriicu shacb wa ruknuha aladi taduuru calayhi ana alxukma watashriica wa suldata lishacbi laa lilah xukumka ay ku salaysan tahay baa wuxuu yahay ina mataqaanaa shareecada aysan lahayn shacbigu inuu shareecada leeyahay ilahay inuusan wax ku lahayn xukumka shacbiga inuu rido ou leeyahay magaca shacbigana lagu la siiyo waa tan ay yidhaahdaan marka luqadooda la fiirinayo laga ay ay aynu fiirino waxay yidhahaan from people for the people to the people marka dimuqraadiya waxa weeye sidaas marka lasoo khulaaseeyo waxa weeye xukumkii cibaadadii ilaah lahaa iyo mansabkiisii in lala wareego ay la wareegaan dadkaa sharciga dejinaya rabbi lagu kufriyo sidaan un wey wax kala maha walidaalika fahiya tunaaqidu saraaxatan qowl اllahi tacaala in alxukmu ila lilah si toosay waxay u burinaysaa aayadda ayada ah xukumka cidaan ilaahay ahayn ma leh masaladaana intaan uga gudbo masalada afraad baan u gudbayaa alcawlama fii sharqi afriqi cawlamadu waxa weyne waa towxi waa midayn fikradda ayadaa waa fikra sahiyooniya oo yahuudiyad yahuudi leedahay oo america kontonka wilaayo iyagaa isu geystay si caalamka ay u qabsadaan iyagaa inta isu geeyey bay waxay ka dhigteen mataqaanaa awood ayagu maamulaan oo caalamka kale ay ku saydaraynayaani marka caalamka kale say u saydareeyaan bay waxay yidhahdeen matalan qaaradda afriqiya oo kale afar qaybood bay u qaybiyeen afar dawladood ay ku kalsoon yihiin xoog badanna waxay yidhahdeen waa in la isugu yimaado mathalan sharqi afriqiya waa in la hoosgeeyaa dhammaanteed inta federaal wax la yidhahdo loo sameeyo etoobiya can dariiq etoobiya waa inaan ku maamulnaa shimaal afriqiyana waa inaan ku maamulnaa can dariiqi masr masr waa dawlad aad baari ugu ah maraykanka oo dabidhilif ah junuub afriqiya xagga mataqana junuubka waxaynu hoos geynaynaa south africa iyadaa una xoog badan gaalana waxaynu ku kalsoonaha dadkeennii ay maamulayaan qarbi afriqiya nigeria oo dawladaha afrikaanka madow halkaa ugu weyn ayadaynu qarbi afriqiya o dhan halkaasaan ku xirino marka fikraddaa fikrad waxay ahayd horreysay bay ahayd ilaa lixmad iyo lixdamaadka amaa la dejiyey xilligii casmare lagu shirahayey ayuu mataqaanaa ka sheekeynahaya afgoorga uu dhahayay annagu qaanuunkaas xilligaa la dejiyey oo ahaa in sharqi afriqiya oo dhan ay madax ka noqoto etoobiya kaas ma aanu ogolin caalam ha laga caalam ha isku raacaan miyuu isku raacin ma rabno mana ogolin annaga etoobiya inana maamusho eretrey oo gaalaya hadday diiday ma annagoo muslima oo la yidhi dabkooda isuma baxa gaal iyo muslim miyaa ku raali noqonayna inaan mada manhajkayga iyo diintayda ka tanaasulno oo etoobiya aan wax ku darsano waxaas ilaahay baan ka magan gelaynaa subxaana wa tacaala maalinta arrintaasi ay dhacdana dhulka hoostiisa ka khayr badan in dushiisa lagu noolaado arrimahaas oo dhan baa ka ratimaya foosha xun waxaa la yidhaahdo cawlamada khaamisan dafcu lcaduwi saa'il qodobka shanaad oon ku gebagabaynayna waxaa weeye cadowgaa horarka ah oo qaashimka ah in la iska dhiciyo oo laga hortago qof kastoo maanta indhaqabaa wuxuu u jeedaa ummadda soomaaliyeed in dalkeedii la qabsaday oo taxta alixtilaal ay galgalanayso oo maaragtay ay indhacadaynayso neef la gowracay oo kale cadowgaasoo faasaadinaya wax la arko oo diin iyo mataqaanaa iyo adduunyaba waxba aan reebeyn marka waajibka waxaa ku ah ummadda islaamka ah in cadowgaa isagaa la iska difaaco waddanka inuu qabsado aan loo ogolaanin ilaah wuxuu yidhi udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir dadka mu'miniinta ah rabbi wuxuu u idnay in ay dagaalamaan aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ila an yaquuluu rabbuna allah ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi falyuqaatil fii sabiili illahi aladiina yashruuna alxayaata addunyaa bilaakhira ha dagaalameen ilaahay jidkiisa ha ku dagaalameen aladiina yashruuna alxayaata addunyaa noloshaan dhow kuwa becgeynaya oo gadaya bilaakhirati aakhira ku gadanayo aakhiradii la soo wareegaya inta adduunyada naftoodi iyo maalkoodii bixiyaan innaguna maanta diintii baan dhiibaynaa bulshadeenu diintii bay dhiibaysaa aakhiradii bay gadaysaa waxay la waxay ku fara adeygaysaa adduunyadii waxaa la leeyahay mu-asasaadka dhaqaalaha waxbarashada ama haddii dagaal la galo barakac baa imaanay waa in horta hore diinta la difaaca haddii nolol la rabo adduun iyo aakhiraba waman yuqaatil fii sabiili illah jidka ilaah qofkii ku dagaalama fa yuqtal la dilo ow yaqlib ama qaalib noqda fasawfa nuutiihi ajran cadiiman buu yihi rabbi subxaana wa tacaala mar dambaan waxaan siin doonaa ajar aad u weyn baan siin doonaa wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam man qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid intaas oo dhan diintaada ehelkaaga maalkaaga dalkaaga adoo difaacaya haddaad ku dhimato shahiid baa tahay buu leeyahay nebigu sala allahu alayh wasalam marka dardaaranku wuxuu yahay aan ummadda soomaaliyeed iyo wixii muslim oo dhan loo dardaarmaayo oo culummadu ay u dardaarmeen oo ay weliba ku munaashadeynayaan oo ay maaragtay aada iyo aada ugu adkaynayaanin in laga fogaado maqaraadka iyo maraakiista iyo mucaskaraadka meelaha ay degan yihiin oo saldhigayaasha u ah ilan waa meel mustahdafa aho madaaficdii dadka muslimiinta ayaa mataqaanaa lala beegsanaya wa cadamu alikhtilaadi bihim iyo inaan la dhex gelin wa cadamu musaakanatihim inaan la dhex degin sidoo kale culummadu waxay naseexaynayaan oo ay arkaaniin in ay gacan siiyaan oo garab istaagaan xowla alimaara alislaamiya imaarada islaamiga ah ee mataqaanaa iyo maamulkeeda inay garab istaagaan iyo mujaahidiinta naf iyo maal ay la garab istaagaan qaala tacaala wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasr haddii laydinka gargaar darbo waxaa dushiina waajib ku ah gargaar inaad bixisaan facalaykum annasr ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum mihaaq ilaa dad ballan idinka dhexeeyo cid ballan lala leeyahay ma jirto dowladda ridadoona cid ay maaragtay cahdi iyo ballan siin kartaa lama arko maadaama ayada nafteedii ay dowlad ridaa tahay oo aan ummadda islaamka matelin wax alaaqaanan la lahayn marka intaasaa shantaa qodob oo adiladeedii taas ay tahay ayay culummadu ay soo saareen oo go-aanadoodii ka soo baxay waxaana khitaamadu ay tahay ducadan meeshan ku qoran oo aan akhrinayo allaahuma kfir lanaa warxamna ilaahay noo dhaaf oo noo naxariiso wardi canaa ilaahu naga raali noqo wataqabal mina ilaahu naga aqbal camalka aanu mataqaanaa jihaadka aanu ku jirno wa adkhilna aljanna jannadana ilaahu na geli wanajinaa min annaar naar ilaahu naga ilaali wa aslix lanaa sha'nana kulah wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa sheekh jaamac cabdisalaam waxa uu akhrinayey fadwo ay soo saareen qaar ka mid a culummada diinta islaamka oo ka qayb galay kulan ay qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin kaas oo looga arrinsanayey jihaadka bariga afrika insha allah waraysi aanu la yeelnay qaar ka mid a dadkii ka qayb galay kulankaasi waxaanu habeen dambe idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي etoobiya oo soomaaliya deris la ah waxay qarniyo badan ku fikiraysay sidii ay soomaaliya oo idiri ayada uga mid noqon lahayd qorshayaasheeda qaar ayaa u dhaqan galay oo dhulka soomaali galbeed ayay horay ugu guulaysatay in ay hanato midka kalena duulaan ayay ku joogtaa haddaba maxamed xaaji oo ka mid ah dadka aqoonta maadiga ah iyo taariikhda wax ka bartay ayaa waxauu ka warramayaa cadowtooyada etoobiya iyo soomaaliya dhex taal waraysi laga qaaday ayuuna arrimahaas uga hadlay etoobiya iyo soomaaliya waxay ka soo bilaabanaysaa taariikhdoodii isqabsigii dhacay qarnigii shan iyo tobnaad ee etoobiyaanku isku dayayeen ayagoo ahaa abasinia inay qabsadaan ma ahan dhulka soomaalida keliya geeska africa oo dhan kadib suudaan galaan kadib west africa iyo central africa ay gaaraan marka isqabsiga soomaalida etoobiya mar walba u dhexeeya wuxuu ahaa mid colaadeed oo ay isjijiidayaan la isriiriixayo dee isqabqabsigaasna waxaa mar ku adkaaday hogaankii amiirka muslimka ah axmed gurey qarnigii shantobnaad waatuu jabiyey xukunkii xabashada abasinia ee la magac baxay fatuuxulxabash furashadii abasinia ee sida daran loo galay etoobiya afar dhig marka loo qaybay saddex dhig gacanta dadka muslimka ku nool geeska africa hadday soomaali yihiin oromo yihiin canfar yihiin iyo inta kale la noolba isaaho adoo isku wada daray ay gacantooda ku soo dhacday etoobiya oo dhan ana sameeyey qaran weyn oo muslina laga sameeyey muddo dheer ilaa markii dambe quwado ajnabiya soo farageliyeen khaasatan bortugiiska axmed guri amiirka laftirkiisa uu kaalmo ka helaya turkida marka falgalka u dhexeeya soomaaliya etoobiya weligeed wuxuu ahaa mid colaadeed oo dagaal ah kuma falgelin labada dhinac dhinac dhaqan dhaqaale dhinac bulsho iyo dhinac siyaasadeed waxay lahaayeen baferzon meel dhexe oo wax ay isku wadaagsadaan oo ahayd amiiradda harar waa tahay maxay tahay marka hadda taariikhda soo jireenka ee la sheegay in etoobiya madaxdeena markas waxay sheegtaa in etoobiya saaxiibtinimo dheer iyo walaaltinimo qoto dheer inay naga dhexayso marka taasaan rabnaa inaan ogaano shacabkuna ay ogaadaan waa taariikh beenoo la abuurayo oo lagu dhex abuurayo arrimo siyaasadeed taariikh walaalnimo iyo mid wax isweydaarsi iyo mid wax wada qabsi iyo mid dhaqaale iyo mid arrimo bulsho ma dhex marin etoobiya iyo soomaaliya marnaba iyo miday wax ku wada qabsadaan ama ku midoobaan dagaalkooda wuxuu ahaa dee boqortooyadaas etoobiya rabtay inay soo fido iyo soomaalida hortaagnayd yay lahaan qaran dhexe oo wada xukuma soomaalida dad geeley u badnaayeen dadka xuduudaha la leh soomaalida iyo dad kala fafadhiya qabaa'il kala fadhiya waxay ku midaysan yihiin ma jirin etoobiya laftirkeedu ma midaysnayn waa in taas soomaalidu fahantaa waxay ku loolamayey niman qabqablayaal dagaalah oo xukunkeeda isku hayay mid walbana sheeganayay inuu boqorya tigraagu mid a boqor ka sheeganayay amxaaradu dhowra boqor ka sheeganaysay marka xukunka etoobiyana mar walba waxaa ku tartamayay amxaarada iyo iyo iyo tigreega oromadu qaar ka mida mar dhex waa galeen laakiin ayagoo waxay gelayeen amxaaro ah ma gelayn ayaga oo oromo ah markay la amxaareeyo oo amxaarada kadibna la gaalaysiiyo oo muslimnimada laga saaro ayaa ay loolankaas qayb ka noqonayeen waxbaa qabsanayeen marka waa la sii jiidayey waana arrin lagu murmo daraasadda taariikhda geeska africa etoobiya goormay qaran noqota waxaa laysku haystaa marka laba arrimood midda koowaad waxay tahay tay ayagu sheegtaan oo ah ama taariikhdooda ku xoojiyaan ama ay isaga dhigaan inay dadka kale kaga horeeyaan oo ah saddex kun oo sanaan jirnay iyo midda saxdee laga daba tegay ah etoobiya saddex kun oo sano ma jirne dad kale taataaganoo ishaysto iscunayay ahaayeenoo malba dad dariskooda ku duulaye etoobiya waxay jirtaa qaranka maanta dhisan etoobiya la yihahdo waxaa la bilaabay kun sideed boqol siddeetan iyo sagaalki ya boqol iyo soddon iyo kow sano ayuu jiraa etoobiya o dhan ba ay jirtaa loolan dhex maraya dhexdoodayna ka timid oo manilig two manilig labaad boqorka etoobiya uu kaga guulaystay soo si xeelada isticmaalay iyo aan dagaal toos ahayn kuwii kale xukunkula loolamayay sida boqor tawadros iyo boqor yohanes markay loolameen yohanes iyo tawadros oo loolamaya ayuu dhexda u fariistay waxaan soomaalidu dhahaan bakiinahu u galay markay labadooda kala baxeen oo tawadros meeshii uu ku dhinto isaga isdilay qalad ka dhacay isaga uu ahaa ayaa yohanes ku soo baxay xukunkii markuu dhintay yohanes ka dhintay ayaa manilik meesha qabsaday etoobiyada maanta midaysan modern state of ethiopia laleeyahay kun sideed boqol sideetan iyo sagaalkii u bilowday laba sano ka hor marka annaga nagu soo fideen kun sideed boqol sideetan iyo toddobadii harar qabsadeen oo meesha cudunta noo ahayd anaga ayaga nagu kala aadanayd kadibna de waxay ku soo dhaaqaqeen jigjiga jigjigay soo fadhiisteen magaalada jigjigay haysteen soomaalidu waa isku tagtay intii tabarteeda oo iyadoo ay hogaaminayaan dadkii culamaa udiinka ahaa ee jiidda isku aadanaa inay mideeyaana isku dayeen intii tabartooda laakiin de waad og tahay soomaali waa dad iska qabaa'ila sida waxaa lagu midayn karaa keliya waayadaas islaamka ahayd qabiil kuma midoobeyn meelay ku kala jirtaa iyo lineages kala gaar ah marka culummadu waxay isku dayday inay qabiil islaamkaas ayagoo qabyaaladoodii qabiilkooda ku dhex jiran islaamnimo ku midayaan ka horgeeyaan laakiin dama helin markii dad la midaynayo waxaa loo baahan yahay hogaanka midaynayo wuxuu u baahan yahay mugtahay khayraad uu ku mideeyo dhaqaale iyo xoolo iyo hub iyo waxbuu u baahnaa garab dibad ma helayn sida midda etoobiya ay helaysa awoodda ay jijiga ku timid oy harar ku timid ku qabsata wuxuu ahaa qoryihii ay ka heshay faransiiskii fadhiyey jabuuti qoryaha soo galaya waxay heshay hub casri ah qoryo soomaaliduna de qoryo ma haysan dad warma ku diriray ahaayeen markaa kadibaa qoryuhu soo bilowdeen kun sideed boqol sagaashan iyo sagaalkii marka taariikhdaas dheer oo colaadeed oo dhib badan la kala mutay waxa ugu badana dhib ku gaaranna markii dambe soomaalidu noqotay etoobiya markay caawimaad ka heshay faransiiska iyo ingiriiska ayaa meeshaa ka dhacay marka taariikh walaalnimo oo aan wadaagno ma laha waa tahay inta badan maadaama taariikhdaas walaaltinimo iyo saaxiibtinimada hadda aad sheegtay in been abuur ay tahay maxay soomaaliya yani wadan leedahay in taariikh been ay sheegato iyadoo la ogyahay in xaaladahaas noocaas lasoo maray dhibaatooyinkaas iyo colaadahaas ujeeddada laga leeyaha waxay tahay kooxaha xukunka marba jooga waxay isku dayayaan inay awoodooda ballaariyaan wadanka waa ogtahay wadankeeni wuu kala qaybsan yahay waa laisku wada haystaa colaadaa jira n waa lagu kala qaybsan yahay siyaasadii qaybaba meelay haysataa say ku haysataba ama qabiil ha ku haysato ama maamul goboleed ha ku haysato ama koox ha ku haysato marka doonista kuwa xukunka fadhiista villa soomaaliya mar walba ay isku dayaan inay kuwa kale gacanta kusoo dhigaan ayaa wuxuu hoosgeeyaa etoobiya marka taasaa ku qasabta inay yidhahdaan etoobiya waa walaalaheen laakiin labadii sana u dambeeyey hadda isbeddelka geopoliticska gobolka ka dhaca caawiyey taliska maanta jooga wuxuu ku caawiyey inay etoobiyaankii dowladdoodii dhexe iyo ayagii isku hadaf noqdaan dowladda dhexe maanta etoobiya ka jirta uu hogaaminaya ninkan la leeyahay abiy axmed waxay isku dayeysaa inay soo celiso fikraddii amxaarada ku wada qabsatay ummadaha kale qarnigii sagaaliy tobnaad fikraddii menle ku shaqeeyey tii xeyle salaasi ku shaqeeyey tii uu ku shaqeeyey mingistu ee ahayd over centralizationka yani wadankii oo dhan oo si xooga yani loo wada hayo dadki muqoonis iyo xoog lagu wada hayo systemkuna yahay mid yani kala tirisnimo ah marka labadaasaa iswaafaqay oo maamul goboleedyadii ay taageeri jirtay etoobiya ee annaga nagu faragelin jirta soomali haddaanna iyo kooxihii kala duwanaa ayay meesha ka saartay waxaa u maqaalo ah in soomaali ay bartay hilibka ceelinka cunista hilibka ceelinka etoobiya maxaa ka jira arrintaas
markii dagaalkii axmed gurey socday qarnigii lix tobnaad bartamihiisii iyo bilowgiisa hore ilaa bartamihiisii ayaa dee duulaanuu qaadi jiray amiirku amiir axmed gurey marka marba meeluu qabsan jiray wuxuu gaarsiiyey guuldaro ilaa iyo maalinta maanta ah dadka waaweyn ee etoobiyaanku ay ka sheekeeyaan oo caruurtooda u tabiyaan jiilba jiila u tabiya ilaa maanta u socdaa xayal salaasi laftirkiisa wuxuu u sheegi jiray dadka ama lagaba qoray in waaguu yaraa yacni sheekooyinka waalidkii uga sheekeeyo inuu ka mid ahaa axmed gurey yacni guuldaradii foosha xumeed ee xoogga lahayd etoobiya dhaawac uu gaarsiiyey etoobiya waa ka soo waaqsan weyda guuldaradaas muddo saddex boqol oo sano ka badan ayay qaadatay etoobiya inay ka soo kabsato guuldarada axmed gurey gaarsiiyey marka duulaanka uu habeenka qaadayo oo etoobiyaanka ku cusbaa iyo dhibaatooyinka xoogga leh ee uu geysanayo ku kalifay inay etoobiya dhaqanka ay u lahayd inay habeenkiis dhaarato dab shadad inay shidan weydo oo hilibkeeda ay ceeriinku cunto yacni traditionkoodaa sheegaya in waagaas ay hilib ka ceyrin inay cunaan inay bilaabeen xilliga dagaalka axmed gurey socday marka hilibka ceelinka waxaa ku khasbay inay dabka shitaan waayaan ha daruuf dhacday oo dagaalka ka dhacdaa ku kaliftay maadaama habeenka hadday dab shadaan duulaan habeen uu socdo marka waa inay isqariyaan mugdiga ay ku cunaan wixooda ayaa kalifaad lagu kalifay ahayd intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnamijkan wax waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqashan intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh